calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkayaga ah duhurnimo ee warbaahinta reediyo baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaal ku heda uu doorkaroona doorashada soomaaliya odayaal diidan heshiiskii dhowaan ee golaha wadatashiga qaran ee dalka beesha caalamka oo ku baaqday in la ilaaliyo hufnaanta doorashada dalka dagaal maalinkii labaada dhex maraya soomaalida iyo canfarta iyo khasaare ka dhashay dagaalkaasi dagaallo ka dhacay gobolka jubbada hoose dil ka dhacay magaalada dhuusamareeb iyo faahfaahinno laga helayo dilkaasi dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil ka dhacay gobolka galgaduud axmed madoobe oo kulana la qaatay guddiyada doorashooyinka dalka akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal duhurnimadan qodobka ugu doorkaroon kooxda daalibaan oo turkiga ka codsatay inay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul waa duhurnimo khabiisa dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha sideedaad sannada laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaalaha haatanna waxaad u diyaargarowdaan warkii oo dhan odayaal ayaa diidan heshiiskii dhowaan ee golaha wadatashiga qaran ee dalka ay ku gaareen magaalada muqdisho beesha caalamka ee taageerta soomaaliya ayaa soo saaray qoraal ay ku soo dhoweeyeen heshiiskii ay dhowaan ay wada saxiixdeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir balse waxay muujiyeen walaaca ka soo kordhay arrintaasi ee ka imaanaya qeybaha kala duwan ee bulshada een ka midka ah qoraalka beesha caalamka waxaa ku xusan waxaan ogaanay inay jiraan walaacyo laga muujiyey hanaankii doorashada aqalka sare waxaana golaha wadatashiga qaran aan ugu baaqayna in midda aqalka hoose wax laga qabto ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay beesha caalamka waa in la dardargeliyaa daafurnaanta in xilliga ka wada qaybgalka iyo hanaan la aamini karo oo ah doorashada golaha shacabka qeybaha walaaca ka muujiyey heshiiskii dhowaan waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka diiwaan gashan wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo ah boqol iyo soddon iyo shan duub ee loo garowsaday inay yihiin hoggaanka dhaqanka ee soo xulaya ergada dooranayso xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya ee soo socda waxaana ay sheegeen inaysan aqbali karin in awoodoodii cid kale lagu wareejiyo sidoo kale waxay cambaareeyeen in lacag laga qaado ergada dooranaysa xildhibaanada beesha caalamka ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxay kaga hadashay hanaanka doorashooyinka soomaaliya waxaan soo dhoweynaynaa dhismaha guddiga amniga doorashada waxaan ku baaqaynaa ayay dhaheen in dib loo bilaabo kulamada guddiga si loo xaqiijiyo in qabanqaabada amniga laga diyaariyo dhammaan goobaha codbixinta ka hor doorashada aqalka hoose iyo in tixgelinta la siiyo amniga ergada musharaxiinta iyo xubnaha guddiga haweenka ah ugu dambeyn warkan ayaa lagu yidhi saaxiibadu waxay garwaaqsan yihiin guud ahaan iyo saamileyda kale in ay la wadaagayaan inay rumaysan yihiin in hafnaanta hanaanka doorashadu ay muhiim u tahay xasiloonida soomaaliya waxaana sidaa daraaddeed aan ku dhiirigelinaynaa inay qaadaan tallaabooyinka laga maarmaanka si loo xaqiijiyo in hanaanka doorashada lagu dhammaystiro in si lagu kalsoonaan karo daafurnaan iyo wakhtigii loogu talagalay inay ku dhacdo warka ayaa intaasi n kusii daray iyagoo iyadoo n la xusuusinayo in boqolkiiba afar iyo labaatan ee kuraasta aqalka sare ay ilaa iyo hadda ay haween ay ku guulayseen waxaana ay ku baaqeen in dadaalada labanlaabo si loo gaaro qoondada haweenka ee ugu yaraan boqolkiiba soddon ee kuraasta labada aqal ee baarlamanka ay haweenku ay helaan waro dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaallo culus oo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada kenya oo ka tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom iyo xubno ka tirsan al-shabaab dagaaladan ayaa waxay ka kala dhaceen deegaanada jasiiradda kudhaa iyo howsingow kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamo ka tirsan kuwa kenya ay ku leeyihiin deegaanadaasi waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo culus oo khasaare kala duwan geystay dadka deegaanka jasiiradda kudhaa iyo deegaanka howsingow ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaas ay isku adeegsanayeen labada dhinac iyadoo sidoo kalena uu jiro khasaare dagaalkaasi ka soo gaaray labada dhinac iyo dad raydaha intaba sidoo kale dadku waxay sheegeen inay cabsi ballaaran ay soo wajahday intii uu dagaalkaasi uu socday maadaama ay ka baqdin qabeen inay waxyeello ay ka soo gaarto dagaalkaasi wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanada lagu dagaalamay ee gobolka jabada hoose ayaa sheegaya in ciidamada kenya ay halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigyadii ay ku sugnaayeen la weeraray axmed madoobe ayaa kulan la qaatay guddiyada doorashooyinka dalka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa kulan la qaatay guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka iyo xubnaha jubbaland ku matalaya guddiga la taliyaasha farsamo ee golaha wadatashiga qaran xubnaha guddiyadan waxay warbixin la xiriirto arrimaha doorashooyinka ay siiyeen madaxweynaha jubbaland iyagoona sheegay in meel wanaagsan ay wax u marayaan madaxweynaha jubbaland ayaa xubnaha guddigaasi ku booriyey inay dardargeliyaan shaqooyinka muhiimka u ah bulshada soomaaliyeed ee ay gacanta ay ku hayaan madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo weli ku sugan magaalada muqdisho ayaa la filayaa inuu halkaasi uu kasii wado kulamada looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil ka dhacay gobolka galgaduud shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari ay saarnaayeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta heerka koowaad ee degmada caabudwaaq xilli ay marayeen inta u dhexaysa degmada caabudwaaq iyo deegaanka dhabbad ee gobolka galgaduud goobjoogayaal ayaa sheegay in gaarigii ay saarnaayeen ciyaartooydaasi uu rogmaday waxaana inta la xaqiijiyey ku geeriyooday shilkaasi mid ka mid ah ciyaartooyda kooxda haramacad ee degmada caabudwaaq halka afar kalena ay ku dhaawacmeen goobta uu shilkaasi ka dhacay ayaa gaaray dadka deegaanka iyagoona halkaasi ka qaaday meydka ciyaaryahankan iyo dhaawaca afarta kale ee la sheegay inuu culus yahay waxaana la geeyey cisbitalka degmada caabudwaaq si halkaasi loogu daweeyo wadooyin dhowr ah oo ku yaala deegaano hoostaga degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa dhowr jeer ay ka dhaceen shilal gaari waxaana la sheegay inay sabab u tahay wadooyinka qaar oo aada u burbursan dhanka kale dil ayaa ka dhacay magaalada dhuusmareeb islamarkaana kasoo baxaya faahfaahinoo dheeraada wararka laga helayo magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegaya in gudaha saldhigga degmadaasi lagu dilay askari ka tirsan ciidamada booliska ee ka howlgala magaaladaasi dhuusamareeb askarigan oo lagu magacaabi jiray cumar cabdulqaadir jaamac ayaa la sheegay inuu dilkiisa ka dambeeyey askari kale oo ay ka wada tirsanaayeen ciidamada booliska kaasi oo lagu magacaabo cabdiqani naasir haduci dad ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa u sheegay idaacadda radio baydhaba in labada askari uu soo kala dhex galay khilaaf iyagoona shaqo ku wada jiray taasi oo keentay in mid ka mid ah an askartaasi uu midka kale dhowr xabadood uu ku dhufto laamaha amniga ee magaalada dhuusamareeb ayaanan weli ka hadlin dilkaasi waxaana wararku ay sheegayaan in askarigii dilka geystay ee ka tirsan ciidamada booliska uu baxsaday islamarkaana ciidamadu ay ku raad joogaan askarigaasi dagaal ayaa maalinkii labaad dhex maraya soomaalida iyo canfarta dowla deegaanka soomaalida etoobiya islamarkaana ka dhashay khasaare weyn waxaa maalinkii labaad oo xiriir ah galay dagaalka deegaano ku yaala galbeedka gobolka city ku dhex maraya soomaalida iyo canfarta kaasi oo laga soo sheegayo in khasaaraha ka dhashay ay kordheen dagaaladan ayaa la sheegay in maleeshiyaadka soomaalida ay isku fidiyeen dhul hor leh sida deegaanada rooto tarayna ilaa iyo birta dheer kuwaasi oo wax yar u jira magaalada caddayd oo ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka canfarta wararka la helayo ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan shan iyo toban ruux tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaana labada dhinac ee dagaalamaya oo xoolo dhaqato u badan soo kala gaaray gurmadyo xoogan dagaaladan ka socda meelo ka mid ah dowladeegaanka soomaalida etoobiya ayaa ka dambeeyey kadib markii maleeshiyaadka canfarta ay weerareen shacab soomaaliya oo deegaanadooda ku sugan waxaana dagaaladan ay dowladda etoobiya weli ay ka aamusan tahay maadaama dagaallo kalena ay uga furan yihiin gobolka tigreega ee waqooyiga dalkaasi etoobiya halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalada baydhabo kooxda taalibaan ayaa turkiga waxay ka codsatay inay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabuul sida wararku ay sheegayaan kooxda taalibaan ayaa weydiisatay turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabuul kadib marka ay baxaan ciidamada shisheeye laakiin taalibaan ayaa ku adkaysanaysa in militariga ankara amaba turkiga ay sidoo kale si buuxda ay uga baxaan afghanistan dhammaadka bisha agoosto sidaa laga soo xigtay laba sargaal oo turki ah codsiga ay shuruuddu ay ku xidhan tahay ee taalibaan ayaa imanaya kadib markii ay dib ay ugu soo noqerada kadib markii dib ugu soo noqday awoodda afghanistan taalibaan labaatan sano kadib markii uu dhammaaday duulaankii maraykanka ayaa turkiga uga dhigaysa go-aan adag oo ku saabsan inay aqbasho shaqada halista ah haddii aysan ciidankeedu afghanistan sii joogi doonin dalka muslimka ah ee turkiga ayaa qayb ahaan ayaa ka qayb ahaa howlgalka neto ee afghanistan welina waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabuul ku sugan boqolaal askari oo turkisha waxaana saraakiishan ay sheegayaan inay diyaar u yihiin inay wakhti kooban ay uga baxaan afghanistan laakiin xukuumadda madaxweyne rajib dayib erdogan madaxweynaha turkiga ayaa horey u sheegtay muddo bil ah inay joogi karto garoonka haddii laga codsado waxaana turkigu uu kaalmo farsamo iyo mid amniba uu ku taageeray garoonka diyaaradaha ee kaabuul kadib markii taalibaan ay gacanta ku dhigtay guud ahaana dalkaasi afghanistan warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba duhurnimadan halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karanteen oo dhanka farsamada iyo isku dafridka saaxiibkii nuur kalsooni karin kulato dambe dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warkayaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www radio baydhaba dsnet iyo barta facebook ee radio baydhaba